hanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a hanaanka isgaadhsiinta iyo xidhiirka bulshooyinka caalamka ayaa sanadkan maraya halkii ugu sarraysay tan iyo markii la aasaasay qalabkii ugu horreeyey ee isgaadhsiinta toddobiyo tobankii bishii mey sanadkii kun iyo sideed boqol iyo shan iyo lixdankii waxaana sanad kasta dunida laga xusaa muhiimadda ay isgaadhsiinta iyo isweydaarsiga macluumaadku u leeyihiin dadweynaha dunida ku nool waa amuurta aynu ku eegayna barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan xuska caalamiga ah ee maalinta isgaadhsiintu wuxuu soo bilaabmay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii balse waxaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isku wada raaceen toddobiyo tobankii mey ee sanadkii labadii kun iyo lixdii xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa ka hadlay shalay muhiimadda ay isgaadhsiintu u leedahay wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba waxaana uu sheegay in iyadoo laga faa'iidaysanayo tiknolojiyadda casriga ah horumar badan laga gaadhay baahiyaha bulshooyinka dunida
The digital revolution is a defining force of our era. The opportunities are tremendous, from transforming education, healthcare...
wuxuu yidhi maalintan caalamiga ah ee isgaadhsiinta iyo macluumaad isdhaafsiga bulshada awgeed waxaanu xusaynaa awoodda ay tiknolojiyaddu u keentay wadamada horumaray iyo kuwa aan weli horumarin kacdoonkii dhijitalku wuxuu noqday awooddii ugu sarraysay ee xilligan fursaduhu waxay noqdeen kuwo aan la koobi karin casriyeyntii waxbarashadii aanu ka warwarsanayn iyo dardargelinta howlihii isbeddelka cimilada iyo dhammaanba higsiga yagii ahaa gaadhsiinta horumar wax ku ool ah amaba raaga soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay safka hore kaga jiraan isticmaalka iyo ka ganacsiga isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda casriga marka loo eego qaaradda afrika iyo wadamo kale oo caalamka ahba shan iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey shirkadaha isgaadhsiinta soomaalida geeska afrika waxay suurtogeliyeen adeegyada telefoonada internetka mobileka lacagaha la yskugu xawilo iyo weliba farsamooyin kale oo casriya maxamuud cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay mas-uuliyiinta shirkadda telesom waxaanu ka warbixinayaa heerka isgaadhsiinta caalamka uu haatan marayo salaamaya bahda v o a si gaara sahra ciidle magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay maamulka shirkadda telesom gaar ahaan waxaan ahay madaxa howlgelinta shirkadda telesom haddii aan ka waramo isgaadhsiinta casriga ah iyo saameynteeda runtii isgaadhsiintu waa tiirarka dhaqaale ee adduunku ku dhisan yahay waxaa lagu qiyaasaa iminka ilaa sideed bilyan iyo afar boqol oo milyan oo connections inay jiraan oo simkaada ah connectionska markay leeyihiin waxay ka hadlayaan in qofku uu noqon karayo dhowr device oo mar tabletkiisa ama smartphonkiisa ama computerkiisa marka marka isku geyn as ahaan la isku geeyo waxaa lagu qiyaasaa in sideed bilyan iyo afar boqol oo milyan ay yihiin waxaa kaloo lagu qiyaasaa in deviceskan dambe smartphoneska loo yaqaana ay boqolkiiba lix iyo toddobaatan ka yihiin waxaa lagu isticmaalo imika adduunku waxaa kale oo iyana jirtaa in imika five g la marayo oo boqolkiiba labiyo toban uu ka yahay networka la isticmaalaya five g-gu industrigu wuxuu abuuraa ama shaqaalaysiiyaa in ku dhow lix iyo toban milyan oo shaqo lix iyo toban milyan shaqo ayuu abuuray kolley gdp danka adduunka marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa inuu five point two trillion uu runtii ku contribute gareeyo contributionka g d p ga runtii marka laga hadlayo dhowr meelood baa laga eegayaa in direct iyo direct contribution labadaba way runtii ka hadlaan ka saameynta ugu badan ay ka hadlaan ay mar walba soo qaataan waxaa ka mid ah in xagga productivity-ga uu ku sameynayo oo wax kasta ood ka fikirtaa wuxuu ku xidhan yahay ganacsiga caafimaadka dhinac walba ood u eegtaa waxay ku xiran yihiin waa communicationkii iminka waxaad moodaa in wax waliba ay usii guurayaan xaggii digitizationka waxaana yidhaahdaan geesta kale waxaa sanadahan dambe kor u kacay khatarta ka dhalan karta ammaanka internetka hay-adaha qaabilsan la socodka dembiyada internetka ka dhaca waxay sheegeen in soddonkii ilbiriqsiba dunida uu ka dhaco weerar dhinaca xogta macluumaadka ah weeraradaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guulaystay balse qaar badan laga hortago shanta bilood ee sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka ugu horeysay ayaa la diiwaan geliyey balaayiin weerar oo loo geystay shakhsiyaad shirkado dowlado iyo weliba hay-ado caalamiya maxamuud cabdiraxmaan ayaan weydiiyey sida looga foojignaan karo khatarahaasi islamarkaana loo dhowri karo xogta macaamiisha mar haddii adduunku uu u guuray in wax walba uu digitalize gareeyo la isticmaalo waxaan ay yidhaahdaan artificial intelligenceka ay isticmaalaan waxa iyaduna barbar socotaa tareedka ama khataraha iyaduna ay leedahay oo iyadana mar walba dad iyaga ka shaqeynaya ama ku foogan horumarinta technolojiyaddu ay carqalada kala kulmaan dadka iyaguna raba in ay exploitation ku sameeyaan horumarka ama isgaarsiintii taasoo keenaysa mar walba in iyadana la adkeeyo ama laisku dayo sidii loo xoojin lahaa ama loo adkeyn lahaa securityga ha noqoto networka securitygiisa ammaankiisa ama ha noqoto xogta ilaalinta xogta macaamiisha iyo dadka loo adeegaya in xogtoodii ama identitygoodii la ilaaliyo iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan oo oo lagu ilaalinayo standards kala duwan oo adduunka ka jira la isticmaalayo lagu ilaalinayo xogaha kala duwan ay dadka u hayaan dadkan ka shaqeynaya industryga ay hayaan isgaadhsiinta casriga ahi maanta waxay maraysaa in daqiiqada gudahood dunida daafaheeda loogu kala diri karo fariimo qoraal maqal iyo muuqaalba isugu jira islamarkaana ay dadweynaha dunida dacaladeeda kala joogaa si fudud ugu xidhiidri karaan hab maqal iyo muuqaal ah balse waxaa jirtay xilliyo dadku fariimaha isku gaadhsiin jiray foolka fool oo aanay jirin jid kale oo sahlaya inaad kula xidhiidri karto qof meelkaa durugsan jooga abwaan axmed awgeedi waa suugaanyahan ururiya taariikhda iyo dhaqanka soomaalida wuxuu ka waramayaa heerkii kala duwanaa ee ay soo martay isgaadhsiinta soomaalida dhexdeeda hababka ay soomaalidu isugu gudbiso fariimaha waxaa ka mid ahaa baaq marka reerkuu guuro ee uu meel dego haddii meesi dadkii waday ay la lumaan oo ay gurigii soo garan waayaan iyo halkii la degay waa loo baaqi jiray qof baa intuu kor u dhawaaqo inta badanna habeenkiiba baaqa la samayn jiray waxaa kaloo la samayn jiray oo afgarasho ahayd iyo hab la isugu gudbiyo fariimaha oog marka oogta la shido dabeedna ciddii luntay amaba ma garanaysaa waxay garanaysaa reerkii dhinacu ka xigo iyo halkaas in baaq ka jiro halkaasay kusoo tibanaysaa waxaa jirtay iyana caroog caroog waxa weeyaan waa gees waa la afuufaa cod weyn buu sameeyaa dabadeedna xilliga colaadahoo kale ama dagaaladu ay jiraan ayaa caroogaa la afuufaya haddii caroogaa la afuufo waxaa la ogaanayaa inay wax soo kordheen oo xaaladdu aanay caadi ahayn iyana waxaa jiray gari garidu bir bay ka samaysnayd sida carooga ayay iyaduna cod samaynaysaa dabadeedna waa hab laysugu gudbiyo fariimaha ayay ahayd waxaa kale oo laysugu gudbin jiray fariimaha faras farasku wuxuu ahaa gaadiidkii la hayay kii ugu dheereeyey ama kii ugu dheereyn jiray dabadeedna haddii arin muhiima uu soo kordho ama la doonayo cid fariin la gaadhsiiyo faras baa la diri jiray xitaa mararka qaarkood markay bisha rabadaan bilato degaanku markay arkaan degaanka laga arkaa faras bay diri jireen degaanada kale fariinta waxay ku gaadhsin jireen faras nin iyo faras baa la dirayaa waxaa la odhanayaa usoo sheeg degmada ama degme heblaayo bishii way bilaatay waxaa jiray qaabab kaleo hadalka ka mid ah tix iyo tiraab ama hadal iyo hawraar ayaa loo qaybiyaa inta badan hadalka mararka qaarkood baa tiraab amaba sarbeeb oo kale lagu gudbin jiray fariimaha nin baa cilmi doontay aabbihii baa sahay u diray niman buu ugu dhiibay qumbasuugoo buuxa iyo soddon wasladood oo hiliba sargaf ama solay wuxuu ku yidhi inankayga waxaa ku tidhaahdaan bishu waa soddon balliguna wuu buuxaa nimankii subagii waxbay ka isticmaaleen hilibkiina waxbay ka cuneen fariintiina inankii way gaadhsiiyeen dabeedna wuxuu yidhi qaan baan idinku leeyahayo ammaanadii laydii soo dhiibay ma iimaydaan gudin ee waxba iga maqan hantidaydii balliguu aabbahay sheegaya ee buuxaa waa qumbahan subagaa bisha soddonkiina waa soddonka wasladood ee hilibka ah sidaasuu ku gartay fariintii inankii aabihii u soo diray waxaa kaloo jiray markaas taa laga yimaado idaacadihii baa iyaguna dee xilli daba bilaabmay joornaalaa jiray taar wuxuu ahaa qoraal ama wixii somadu dhiidhaada u taqaanay fooniyahaa jirtay xilligii burburka aada loo isticmaali jiray ama hallow hallowdii taarka iyo fooneeyaha ayuu abwaan axmed awgeedi sharaxaad deeraada ka bixinaya sidii loo adeegsan jiray taarku wuxuu ahaa xarfo la qoro ereye la soo gaagaabiyey waa la qorayaa dabadeedna waxa weye waa dhawaq qofka taarka soo qoraya meel taaryaalluu fadhiisanayaa ka kalena wuxuu fadhiyaa meel taaryaalo sanqar baa baxaysa dhiidhaadhaadha saasoo kale dabeedna dhawaqaasi wuxuu u taagan yahay mid waliba cod codkaasuu qofku qoraya masalan hadduu qofku qoro soos s o s hadduu qoro arintu waxa weeye waa dinjar weeye dhawaqaasaa wuxuu u taagan yahay a b c d saasoo kale dabeedna hadduu s o s qoro macnaha arrintu waxa weeyaan waa waa waa halis weeye marka waxa weeye waa dhawaq laysla yaqaano oo mid waliba xaraf u taagan yahay ayaa jiray ayuu ahaa taarku marka inta badan maraakiibta isticmaali jirtay xafiisyada dowladda isticmaali jirtay waxaan mararka qaarkood baa meelo barayfada la dhigi jiray oo dadku ay baran jireen aniga qudhayd waxaan ka mid ahaa dadkii sideetanaadkii bartay taarka oo ma garanaysaay iskuul u galay baan ka mid ahaa telefoon baa jiray telefoonkii miiska waa telefoon aan dhaqaaqayn oo halka yaalla oo dheg la qabsado leh oo qofka intuu lambar garaaco dabadeedna uu dhacayo qofka kalena uu qabanayo dabadeedna intaa kor baa loo haynaya intaa lawada hadlayo hadhowna waa la isa saaraya marka laga dhammaysto de waxaa jira ma garanaysaaye fooniyihii fooniyihii waxa weeyaan halow halow bay soomada tidhaahdaa intii burburku dhacay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanki wixii ka dambeeyey ayaa aada loo isticmaali jiray inta badanna ganacsi buu ahaaba meel qofbaa foonyas furanaya dadkao dhan baa imanaya halkaa qof mar buu hadlayaa kaasina wuu soo qaylinaya kana wuu qaylinayaa dadka meesha fadhi o dhan way maqlayaan oo waxaad qofkaa ku leedahay waxa weeyaan waa lagula dhegaysanaya wax siri ma jirto qaramada midoobay ayaa sanadkan dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaadhsiinta kuwa lacagaha u xawilo hab sharciga waafaqsan iyo kuwa soo saara qalabka tiknolojiyadaba ku ammaantay doorka ay ka qaataan horumarka bini aadamka waxaana si gaara sanadkan loo xusay doorkii ay tiknolojiyadda iyo isgaadhsiintu ka qaadatay waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka xilligii uu jiray xanuunkii dunida kala xidhay ee coronavirus guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo